saraakiisha gurmadka degdega ayaa xaqiijiyey dhimashada sagaal qof dhaawacuna wuxuu gaarayaa in ka badan toban kale aamin ambalaas ayaa laga soo xigtay in goobtay ku arkeen sagaal qof oo meyd ah kuna gargaareen toddoba qof oo dhaawacyo qabay qaraxa oo loo adeegsada gaari ayaa ka dhacay muqdisho mool oo ah suuq laga dukaamaysto dacalkana ku haya xarunta dowladda hoose xamar dadka dhinta waxay ahaayeen shacab goobta ka dhowaa xilliu qaraxu dhacayay waxaana la sheegay inay ku jiraan hooyo iyo wiil ay dhashay goobjoogayaal ayaa sidan u sheega warbaahinta qaraxa kadib qarax xoog wataa ka dhacay meesha waa lagu baaba'ay lix dhimashaha ilaa afar dhaabaca haween masaakiin dadkoo dhan way ku baaba'een maanta masiibo qaranaa meesha ka dhacay tiradaan arkay lix dhaabic oo dhimashaha dhagaxaanta hoostood laga soo baxshay aniga naftirkeeda aan qod ka soo baxshay iyo afar dhaabaca saddex haween eeyina iyo laba nin oo kale iyo hooyihii wiilkeedoo ku jiray oo meesha dhagaxa qarax markuu dhacay meel u dhowaan joogay hooyihii wiilkeedoo dhagaxaanta hoosteeda laga soo baxshay meesha ku shaqaysanaayeen cunug caseeyaa cunug caseeyaa maskiinah hooyihii wiilkeeda adiga meesha maanta oo lagu baaba'ay wax xunaha ka dhacay wiilasha maqaayadda kabriyeriga kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyey kulli waa ku laadeen laba wiiloo kale oo dhaawac iska fudaa oo lugahooda ku socdeen qarax markuu dhacay gurmadka degdegaoo dhallinyarada oo saxaabta dariskaaan ka mid ahay marka waxaa dhacday adiga lix qofood gacanteenna waa ku soo bixinnay wixii kaloo bannaankan ku dhintana wallaahi ma sheegi karo kolley adiga waa tirada intaas waa kasii badantaas muqdisho mool ayaa ah goob aad loo ilaaliyo waxaana kaaga dhow xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana marka aad rabto inaad gaarto halkaasi lagu weydiinayaa aqoonsi si kalena qofku ma awood inuu ka gudbo marka loo ega dadka gaadiidka wata lama oga qaabka gaariga uu ku gaaray halka lagu baakimay ah muqdisho mool hay-adaha amnigana weli tafaasiil ka maysan bixin marka loo ega qaraxa iyo qaabka uu dhacay balse waxaan la ogeyn halkay ka biyadeynaysa xaaladda amni ee muqdisho marka loo eego heeganka ciidamada amniga iyo baaritaanka adag ee lagu sameeyo gaadiidka waddooyinka muqdisho lana weydiiye aqoonsiyo cabdulqaadiro key v o a muqdisho